In ka badan shan boqol oo qoys oo ku nool deegaanka califoldhere ee duleedka degmada Mahadaya ayaa ku caawadaya biyo yari kureyda markii uu sijaabiyay ceel dareer oo deegaanka uu salahaya. Dadkan oo badan xoolo dhaqatay iyo beerley ayaa sheegeen in muddo siyeed bilood ayaan helnaa biyo ka filan sida uu sheegay Axmed Macalin Nuur oo ka mid ah dadka deegaanka.
xaaladda aan ku deegaanka califool dheere ee duleedka degmada mahadaya waan ku suganahay waa xaalad runtii macluul la dhihi karo ka jirta oo biyo la-aaneed mid abaareed abaarihii ay saameeyeen hase yeeshee waxaa ugu daran hadda biyo la-aan ayaa laga dareemayaa deegaanka califool dheere marka jawigiisu waa jawi biyo la-aaneed wax ceela deegaan aysan ka jirin oo xataa ceel qaraar oo deegaanku laga jira ceelka qaraar ahaa uusan shaqaynin oo xoolihii gaajo ugu dhamaanayaan oo xoolihina booyad biyo u qeen ay yihiin ama gaadiid biyo ugu dhaane dadkana gaadiid biyo ugu dhaane ay yihiin waa la dareemi karaa baahida halkaasi ka jirta meel dadkii iyo xoolihii ay sidaas ugu oomayeen marka rafaad biyo la-aaneed ayaa ka jira deegaanka califool dheere deegaanka marka hore wuxuu biyo ka heli jiray ceel yar oo wuxuu lahaa qaraara oon afka aan aan loo cadaynin ceelkiina wuxuu noqday waa xirmay oo waxaa waaye waa hallaabay waa ciladoobay marka ceelka hadda ma shaqaynayo waxaa ku dhawaa deegaan kale caatuulada caadiday ayadana muddo lix maalmooda waa halaysan tahay waa jaban tahay matoorkeedi oo ayadaaba biyo la-aan ah xaalad xun ayaa deegaanka ka jirta ware ayay biyo biyo ugu jireen deegaanka biyo roobabka markii ay daahan ware biyuhu galaan warihiina waa ay gureen hadda xaalad cakina ayuu deegaanka ku jiraa oo biyo la-aantaasi ugu weyn tahay baadla-aano waa iska jirtaa oo dadka dad qaboolaa isaga jira soomaaliduuna ku wada jiraa laakiin waxaa deegaankan u gaarah biyo la-aan tabartooda ay tahay inay meelo dheerdheer biyo ka doontaan oo tabartooda aysan wada gaarin oo sida mahadaay oo kale iyo tuuladaas een hadda maalmahan matoorkooda holaasnaayo caadiley oo kale laga keenayay labada isbuucan gudihiisa la arkay walax booyada ah oo tabarucaad ah marka intii ka horreysa xaalad cakiran ayuu deegaanka ku jiraa haddana weli xaalad cakiran ayuu deegaanka ku jiraa biyo la-aan tu weli waxaa waaye boqolkiiba sagaashan waaye waxaan ugu baaqayaa anigoo ka faa'iidaysanaya fursadan madaxda hirshabeelle iyo hay-adaha gargaarka bixiya deegaankan califool dheere wuxuu ka tirsan yahay deegaanada hirshabeelle wuxuu ka tirsan yahay deegaanada gobolka shabeellada dhexe waxaan leeyahay si deg deg ha loo soo gaaro baahidiisa waa ogsoon tahay dadka jooga waa ogsoon yihiin haddaana waxaa waaye waa u sheegaynaa ha loo soo gurmadaan leenaha dowladda soomaaliyana waa u sheegaynaa hay-adaha gargaarka bixiya iyo hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka waxaan leenahay iyo wasaaradaha biyaha iyo xisaabtan waxaan leenahay deegaankan biyo la-aana dadkiisa u baktinayaan wax nafta lagu sabana biyo iyo baad ayaa ugu horeeya biyo la-aan ayaana ugu daran deegaankan waxaa ka jira baadkana waa loo baahan yahay marka waxaan leeyahay hay-adaha gargaarka bixiya maamulka hirshabeelle iyo dadka soomaaliyeed ee muxsiniinta ah si deg deg aa loogu soo gurmado